بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشرkii sagaalaad ee kitaabka ka mid ah المkhتصر الصغير magaciisu waxa weeye المkhتصر الصغير فيma laa budda لكuلi mslimi min macrifatihi fi اlcibaadaat calى madhab اlimaam الshaafiعي faslu tajibo salaatu salaad baa waajibaysa salaad ayaa waajibaysa calىa kuli muslimin muslim dhammaantiis bay salaadu ku waajibaysaa muslimkaasoo baaliqin baaliq ah baaliq waa qaangaar caaqilin ee caaqilah daahirin ee daahirah waa shuruud salaadaas marka waajibaysa waa shantaas salaadood oo habeenkiiyo maalintiiba ahaaday oo macluumatun min addiini bidaruura ah qofka safiiro horaa diinta ka garanayo inay waajib ku tahy oo qofka jaxdiyo oo diida uu gaaloobayo waman tarakaha takaasulan wa tahaawunan wahsi iyo qofkii uga taga wixii la midana ustutiiba toobadkeen baa laleeyahay fain lam yusalli hadduusan tukan toobadkeen markii la yiri ilaa waqtigii ka baxay waa loo kaadinayaa ilaa waktiga waktiga ku xiga hadday salaaduhu salaadaha la jamciye yihiin waa duhur oo kale tukaa la leeyahy hadduu tukan waayo ilaa casarkii baa la sugayaa qolada dowladda islaamka iyo maxkamadda iyo alamru bilmacruuf wanahyi can munkar iyo waxay sugayaan ilaa salaada casar leanna haddii hadda howl laga qabto waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo anigu jamac bay salaadu ii ahayd jamcu taakhiir iyo wixii la mida ilaa salaada ku xigtaa la sugaya ayib hadday salaado jamc ka dhexeeya tahay waktiga labaad markuu baxo hadduusan tukan qatalahu lxaakimu xaakimkaa dilaya dadka shacabka ma aha dadka laynaya wadanka ninka xaakimkaa dilaya isagaa amraya xaddan baa u dilaya gaalnimo u dilmaye xad baa laga oofinaya waqusila wakufina wasuliya caleyh waa la kafnayaa waa la dhaqayaa waa la kafnayaa waa lagu tukanayaa wadufina fi maqaabiri lmuslimiina muslimiinta qubuurahooda la geenaya sida qofka qisaasta loo dilayba aan loo tuurayn oo gaal weeye aan loo dhahayna muslim xaddii laga oofiyey weye kanna sidaasoo kale weye halkaa geey qubuuraha muslimiinta saasaa loola tacaamulaya calaa kulli muslimin qof kasta oo muslim ah kan gaalkaa isaga dee salaad tuka waxaa ka horeysa salaad dow tukada ka asix maysee inuu muslimaa horta ka horeysa hadduu hadhow muslimana islaamana qalle laguma leh murtad hadduu noqdo qofku diinta isagoo haysan jiray ka baxo marku diinta ku soo noqdo wax allaale wixii intuu murtadka ahaa salaad ka tagtay waa laga rabaa diinta ilaahay soo galo misna ka noqday ilaa ninkaani muslimnimo soo maray xukunkii islaamku mar soo qaatay yukfar lahu maa qad salafa isaga ma ahay qoladaa gaalada hadda soo islaamtay iyaga waxba looma hayso halkay kala qabsanaya laakiin ninkan waxaa la leeyahy waa ka duwanta muslim baaliq waa qof qaangaar ah qofka hadduusan qaangaar ahayn saddexdii qalamka laga kor yeelow ku jiraa qofka hurda ilaahu ka toosayo ilmaha sabigaa ilaahu ka qaangaarayo midka waalan ilaahu caqli ka yeelanayo saddexdaa waxba looma hayso waajimo saar ilmaha yar markuu qaangaarana waxba laguma leh caaqil waa inuu yahay qof aan caqli lahayna waalan ama muqma caleyh lamiir daboolay waxba looma hayso ama sarqaansan laakiin hadduu isagu iska waaliyo oo iswareersho iskhamraysiiyo waa loo haystaa isagaa iswaalay xanuuna iskaga yimid maaha kaasoo daahirin muslimkaas waa inuu daahir yahay gabadh hadday tahay xayd iyo nifaas bay daahir ka tahay weliba shuruudda waxaa lagu sii daraa salaamat lxawaas qofka xawaasta dareemayaashiisu inay nabad qabaan haddii qofku xawaasihiisi aysan nabad qabin oo xawaasta maxaa ka mid a indhaha iyo dhega salaaddu ku waajibi mayso qofkii lagu abuuray indha la-aan iyo dhega la-aan indhana ma leh dhegana ma leh haska hadhadlay hadduu rabo la-anna see wax ku dareemaya waxna maqli maayo salaad baa soo gashay mid baa tagtay waqtigi waa joogay waxba maqli mayo waxna uma jeedo haddii hadhow ilaahay xawaasiisa usoo celiyana qalla laguma leh wax lagu leeyahay ma jiro waxaa kaloo shardigo lagu daraa qofka in dacwadu gaadhay buluuqu dacwa dacwadii waa inay gaadhay qof aan dacwadu gaadhin diinba gaadhin dee maxaa ku waajibaya waxba weligiiba diin islaam iyo dacwo ma gaadhin dacwadu hadhay markii gaadhana waxba laguma laguma leh qallaah cinda ramliy shuruudaas baa ka mid a gaalooyin badan iyo ummado badan iyo waxaa jira dadyow badanoo wax diinoo gaaray aysan jirin marka dacwaduna waa inay gaadhay kan hadda wuxuuba ku miaaliyey kaasaan dacwadu gaarin kaana shaa waa inuu ku barbaaraba yihi fii shaahiqi jabalin buur dhaladeed uu weligii ka taagnaa meel diintaal iyo meel wax lagu sheegayo iyo wax wax u sheega weli ma arag waa iska dhaga xirna dad badan iska dhaga xiran waa iska jiraan waaye wayajibu waxaa ku waajiba cala alweliyi qofka weliga ah waxaa dushiisa waajib ku ah oo saaran an yaamura inuu amro asabiya ilmaha yar oo sabiga ah inuu amro bisalaati salaada inuu amro lisabci siniina toddoba sano toddoba sano markuu ilmuhu gaaro qofka ilmaha weligiisa ah waa inuu salaada amro wa yadribahu wa an yadribahu inuu ku garaaco salaada ku waajiba calaa tarkiha salaada ka tegiddeeda licashrin toban sano wasabiyatu gabadha yarna ka sabiyi wiilka yar bay la midta wiilka yar maaha wax keliya la amrayo sabiyadu waa la mid xadiid baa soo arooray abu daawuud iyo tirmidi baa warinaya sanadkiisu waa saxiix xaakimku wuxuu yidhi wa calaa shardi muslim wa waafaqahu dahabiy muxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam muru sabiya bisalaati ilmaha yar salaada amra idaa balaqa sabca siniina toddoba sana markuu gaaro toban hadduu gaarana kuba garaaca weligaasi waa kee waa ilmaha yar ama gabadhaa yar ama wiilkaa yar dadka asalka u ah rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdeen aabbayaasha keliya maa waa calaa sabiili fardilkifaaya qeyb ka mid a haddii ama dhow weliya weliyada ka mid a kuwii kale waxba looma hayso toddoba sano markuu qof wax kala gartaa laga toddoba sano jir weeye waxna wuu kala soocaya hadduusan waxba kala garanayn toddoba sanana gaaray dee waxba lama amrayo sababto waxba kala garan maayo qof wax kala garanayn tamyi mumayiz ahayn waxba kaa sixmaya tamyiistuna waa inagii marar badan soo sheegnayoo ilmaha yar wiilka iyo gabadha tamyiistoodu markuu keligii wax cunayo keligii wax cabi karo keligii istijoon karo weeye qiilna wuxuu leeyahay markuu midigtiisa iyo bidixdiisa kala garto weeye qiil kalena wuxuu leeyahay markuu garan karo wixii la yiri jawaabna ka celin kara weeye qiil kalena wuxuu yidhi bian yacrifa maa yaduruhu wamaa yanfacuh waa inuu garan karo wax dhibaya iyo waxa anfacaya ilmo kala garan kara waa inuu markaas saasaa ilmaha yarna loo amraya garaacaas uu ku garaacayo tobanka sano waa inuusan dhiigna ka keenin lafna jebin lama rabo inuu laf jebiyo dhiig ama ama dhiig ka keeno xadiid kalaa odhanaya ilmaha toban sano toddoba sano salaada ku amra ilmihiinna tobanka sana markay tahay hadday ka tagaan ku garaaca wafariquu baynahum fi lmadaajic jiifkana ku kala geey wiilashii iyo gabdhihii isku meel ha jiifinina akhlaaqdii iyo nidaamkii baa lasii barayaa waxaa samaynaysaan isku meel ha seexinina jiifka ku kala duwa waidaa balaga marka masaladaas intaynaan ka bixin darbiga ilmaha la garaacayo waa ta'diib waa edbin waxaana looga jeedaa tamriin layli lagu layliyayo cala alcibaada cibaadadaa lagu laylay layli lagu siinayaaye laa darbu cuquuba ciqaab garaaciis maaha garaaca inta waxaa laga dhigayaa intii inta loo baahidu keento wejiga waa inuusan wax kaga dhufo hilib waa inuusan dhaawicin laf waa inuusan jebin failami haddaysan garaacu waxba tarayn ilaa kan kan ilmaha dhib u geysanaya mooyaane oo dhaawac gaarsiinaya garaac weyn in lagu dhufto ma haddaysan garaaca yar wax tarayn taraka waa iska iska daynaya ya waaye tobanka sano markay dhammaato weeye garaacu ibnu xajar kaasaa qaba ramligu wuxuu leeyahy tobanka sanoo socdo mar haddii sagaalkii la dhaafay waa lagu garaaci karaa tobankuna weli uusan buuxsamin waidaa balaqa markuu qaangaaro asabiyu wiilkii sabigaha yara ama sabiyaddii waa la mid la soco aw amase daharat dahurat ay daahir noqoto alxaa'idu gabadhii xaa'idada ahay ee caadada qabtay iyo wannufasaau tii dhigdhalmaha qabtay ay daahir noqoto aw afaaqa almajnuunu kii waalnaa miiraabo oo miyirsado masaa-il baa dabada laiskugu xiraya oo miyirkii ku soo noqdo qabla khuruuji lwaqti waqtiga bixidiisa ka hor waqtiga weli ma bixin salaaddii waa joogtaa caadadii baa ka go'day dhigdhalmihii baa ka go-ay ibnihii yaraabaa qaangaaray salaaddii waa joogtaa duhurkii ama salaaddii la mid ahayd kii waalnaabaa miirsaday wajaba waxaa waajiba qadaau tilka salaati salaada iyadaa qadaheedaa waajiba salaadaa qadaynteedu waa waajib iyadoo aan weli bixin oo qofkaan ciladii ka baxday ayib wayajibu waxaa kaloo waajiba aydan noqoshee qadaau lfardi faralkii qadayntiisuna waa waajib alladii faralkaasoo qablahaa midaan ka horeeyey waa idaa kaana markuu yahay faralkaasi horeeyey duhran duhr aw maqriban maqrib salaadan qofku daahir noqday ama xanuunku ka ba waalidu ka baaday ha qalleey tii ka horeysana ha qalleeyo hadday taa ka horeysa ama duhur ahayd ama maqrib ahayd duhur hadday ahayd tii horeysay dee tan hadda la joogo maxay tahay waa casar hadday maqrib ahayd taa tan ka horeysana tan hadda la joogaaye waa cishe salaadaha jamcu ka dhexeeyey wey ayib sidaas bay ula imaanayaan salaadii saasay u qabaynayaan ka horeysay middaanna u tukanayaan tanna ha qadeeyaan tii ka horeysana ha qadeeyaan labadaas salaadood iyago hadde waa laba salaadoodoo waktiga ayadaa ka dhexdhexeeyo hadba dhan ayaa la iskugu raraa sidaas baa marka keenaysa waidaa dakhala alwaqtu waqtigu marku soo galo oo wamadaa uu tago qadru maa shay qadarkiisa yu-addaa bihi lfardu faralka lagu gudan karo waxa weeyaan waktigii baa soo galay waktigii marku soo galay salaada waktigeedii baa soo galay waktigii waxaa tegey qadar lala imaan karay oo faralka lagu tukan karay baa tegey waa masalada uu leeyahay wadaa dakhala alwaqtu oo wamadaa u tago qadru maa shay qadarkiisa yu-addaa daalkama idin kordhiga lagu godan karo fiihi dhexdiisa alfardu faralka haddii kaleo yu-addi u yihaahdana qadru maa yu-addii bihi lfarda waa in la helo uu faralka ku tukan karo qadarkaas baa socday oo tegey iyadoo qadar laga tukan karay waktigu joogay uma xaadat ilmaratu haweenaydii way xayshay caadadii baa timid aw nafisat way nifaastay way umushay qabla salaati salaadii ka hor iyadoo aan tukan aw junna waa waa waashay waa la waalay qabla alwaqti qofkii baa waali ku dhacday intuusan salaadii la imaan wajaba waxaa waajiba qadaau tilka salaati salaadaa iyadaa qadaheed salaaddaa waa inuu qofkaasi qadeeyo qadaruu tukan karay buu caafimaad qabi isagaa degdegin oo dadaalin wax kastoo waxaa la mida salaadda asxiddeeda diidaya haddii qofku waktigaa inta helo usan kula imaanin waa la mid taas baa lagama maarmaana marka salaadda in laga tukan karay biakhafi mumkinin inta ugu fudud in salaad lagu tukado baa looga jeedaa wajaba qadaau tilka salaad hadhow markuu qofkaani waxaani ka tagaan hadda goormuu qallaynaya dhiiggaani markuu hadhow waktigiisu dhammaado oo umusha ka baxdo waalidii ka baxdo waaga dambe salaaddii noocaas ahayd maalintaas waa laga rabaa ama habeenkaas uusan la imaanin iyadana saasuu u tukanaya waa masaa'il wada waaweyn masaa-ishaan muhiima ayib qofka marka cibaadadiisa inuu ilaashadaal rabaa ku dadaalo ilmo yaroo sabiya haddii uu isagoo aan qaangaarin salaad galo salaaddii intuu ku dhex jiray buu qaangaare ilaa qaangaarka ama waktigii baaba u dhammaaday daqiiqadii shan iyo toban sano ugu buuxsamaysay buu gaari iyo wixii la mid inuu sii taam yeelo wey salaada waa waajib waana u gudaysa waa qofkii da-da ku qaangaaray wax kale hadduu ku qaangaaro suurtagal maaha inuu sii waday isagoo salaaddii ku jira wixii ku yimid wayajibu waxaa waajiba cala alaabaa'i aabbayaasha dushooda waxaa ku waajiba waalummahaati hooyooyinka dushooda waxaa ku waajiba wa sayidi alcabiidi addoommada sayidyaalkooda waxaa ku waajiba tacliimu wlaadihim awlaaddooda baridooda tacliim waaya ayib tacalama tacliim waxaa weeyaan tacliima awlaaddi awlaaddooda baridooda awlaaddooda asikaari ee yaryar iyo wa cabiidihim addoommadooda inay baraan baa ku waajiba maa yajibu calayhim waxa ku waajibay addoommadaa waxa ku waajibay iyo caruurahaas waxa ku waajibay macnaha markay weynaadaan bay waxaanu ku waajibayaan oo mukalafay noqdaan qabla buluuqihim inay baraan waxaa ku waajibi doonaa inay baraan qabla buluuqihim kuwaani intaysan baqaan gaarin baa lasii baraya bal arag qofkaas sida loogu dadaalayo inuu badbaadaal rabaa qofkan oo aakhiro badbaado oo adduun badbaado oo qof hagaagsanoo walad saalix ah inuu noqdo qofka qaangaarka wuxuu ku waajibi lahaa baa lasii baraya iimaanku qalbigooda inuu ku rusuuqaa la rabaa daacada inay kasii caadeyeeshaan baa la rabaa xaaraamta inay kasii dheeraadaan baa la rabaayo ay noqdaan dad xaaraanta ka fog yah oo aan macnaha shaqo ku lahayn waaya saasaa la doonaya waxaa la barayaa maa yajibu calayhim wixii dushooda ku waajibi lahaa oo min adahaarati dahaaro qaadasho ah sida loo dahaaro qaataa la baraya kow wasalaati salaad ah sida loo tukadaa la baraya weli ma qaangaarin wasiyaami soom ah min adahaarati dahaaro ku bayaansan wasalaati salaad ku bayaansan wasiyaami soon ah iyo kayri dalik waxaa iyo waxaan ahaynba oo axkaam ah baa la baraya addoommada iyo carruurtan waxaa la mid ah kullu man lahum xaqun calayhim qof kastoo mas-uuliyad ka saaranta maa yajibu calayhim waxa dushooda ku waajibi lahaa baa la barayaa bacda buluuqihim qaar baa bacda qoraya mise qabloo idiin qor bacdadaaba sii cajab badan maa baa la barayaa yajibu calayhim dushooda ku waajiba maa baa la barayaa yajibu ku waajibaya calayhim iyaga dushooda bacda buluuqihim ku waajibaya intay qaan gaareen dabadeed waxa ku waajibi doona baa la sii baraya oo ah min adahaarati min axkaami dahaara wasalaati wa axkaami salaati wasiyaami wa axkaami siyaam iyo gayri dalik ila mas-uuliyad weeye nabigaa yihi calayhi salatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati mid kastoo idinka idinka mid ah waa raaci wax loo dirsaday la joogay qowsaarah howl baa loo diray waana la weydiinayaa wixii la raacsaday sidaa inay ka soo baxaan baa la doonaya waxaa kaloo waajiba wayajibu waxaa kaloo waajiba an yucarifuuhum ama waxaa dhahdaa wayucarifuuhum waxay kaloo barayaan aabbayaasha iyo hooyooyinku hum awlaadda iyo addoommada taxriima zinaa zinada xaaraan ahaanshaheeda caruurtaa la sii barayaa zinadu inay xaaraanta kow walliwaadi wa taxriima liwaad liwaadka iyo waxaas isna inuu xaaraan yahay taana waa la baraya waaye dabada la iskaga tagay waxaas liwaad baa la yihahdaa ummado dhan baa loo halaag taxriima azinaa walliwaad inay xaaraan yihiin wasariqati tuugnimadu inay xaaraantaa la baraya iyo waxadid ilmihii waa lasii baraya inaan wax la xadi karin waaye wa shurbi lkhamri khamrada dhamideeda khamre la cabay sida caanaha la cabi jira la dhami jira soomaaliga hore wey hoo caanahan dhan waa soomaali sii yaraanaya malaha waxa weeyaan khamrada in la dhamoo la cabo iyadana inay xaaraanta iyo walmuskiri shayga muskirkaa dadka sarqaaminaya isagana in la isticmaalo oo la cabo inay xaaraantaa la baraya wa taxriimi lkadibi beenta inay xaaraanta caruurtaa la baraya been ha sheeginina soo lama maqlayo hadda been lama sheego marna runta ku dadaala beentu inay xaaraanta taasna waa la baraya waay intaasba waa la baraya si looga fogaado xumaanta oo dhan qof fiican baa soo baxay beentu inay xaaraan tahay qaliilihii inta yar iyo kaiiri inta badanba beentu yaraan ma leh inta yar lama ogola inta badanna lama ogola waa been yaraa sheega dhib male ma aha beenta yartaa lama ogola yaa qaliilihi wa kaiirihi baa kitaabka yiri intiisa yar iyo intiisa badanba waa cashir darsi muhiima wey waay waxay kaloo badanayaan walkiibati inay xaaraan tahay xantu taxriim alkadibi wa taxriim alkiiba halkaas la socota xanta xaaraan noqoshadeed inayana xaaraanta xantu maxay ta walaalkaa muslima inaad ku sheegtid wuxuusan raalli ka ahayn wuxuu dhibsanayo xantu waa maxay walaalkaa muslima inaad ku sheegtid wuxuusan raalli ka ahayn waa xamato marka haddaad ku sheegtid ma la fahmi walaalkaada wuxuusan raalli ka ahayn aad ku sheegtid waa muslima qaala bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen xataa low kaana xaadiran xataa hadduu joogo waa la mid waa xan dad ba hadda waxay dhahaan waa dhib malays oo maqlayaaye wayla joogaayo way maqlayaa xan maaha bay leeyihiin maya xataa low kaana xaadiran baa kitaabku yidhi xataa hadduu joogo wuxuusan raalli ka ahayn xan weeye isaga haddaa ka sheegto ilmihiisa ka sheegto xaaskiisa ka sheegto hantidiisa ka sheegto wuxuusan raalli ka ahayn oo dhan isaga keliya maaha isaga iyo wixii la xiriira wuxuusan raalli ka ahayn kuma sheegi kadib waaye iyo wanamiimati isku dirdirka isku diridda xaaraam noqoshadeeda iyana waa la baraya in dad kale isku dira inay xaaraanta isku diriddu maxay ta naqlulkalaami biqasdi lfitna hadalka in la raro qof baa hadal ka qaadaysaa qof kalea u sheegaysaa siay labadaa qof iskugu fitnoobaan saasou ku yiri saasou kulahaa saasou sameeyey waa khatar hadduu doono runa sheegayo haba yidhaahdo hebel saasou kulahaa hadday doonto runtaa ataa oo haba yidhaahdee mar haddii wuxuu wax dadka isku diraya ay tahay lama rabo dadka wax isku soo dhoweynayaa la rabaa dadka diriray qabaa'ilka labada qof labada jamaaco waxa is- isku soo dhoweynaya oo baa la rabaa taa xataa waa loo been sheegi karaa isku soo dhoweynta laakiin midaan iyadoo runa runaan la ogolayn wey yaa runtaa lama ogolo run la- aan la ogolayn wey in dadka adoo run sheegaya hebel hebel saa yiri oo xamanaya oo wax balaayo ka sheegaya inaad kii kale warka u radhid iyo washibhi daalika waxaa iyo wixii shabaha oo muxaramaadka ilaahay xarimay oo dhan ilmaha waa la baraya war iska jiraa laleeyahy waaya waxaa ku xiga intaa markii aynu qaadanay wa yucallimuuhum waxay kaloo barayaan aabbayaasha iyo hooyooyinka hum owlaadda waxay barayaan annahum owlaadu bilbuluuqi qaangaaridda yadkhuluuna inay gelayaan fi takliifi mashaqayn saasay u qaangaaraan inay mukalafiin noqonayaan qaangaare annahum iyagu yadkhuluuna inay gelayaan fi takliifi bilbuluuqi bisababilbuluuqba yadkhuluuna inay gelayaan bitakliifi takliif waa maxay waalidiinta hadda waxaan waajib saaran arag ilmahooda haddaysan weligoodba meel khayr iyo cashar iyo diin lagu hayo la geyn oo wax ka xaaraana iyo dahaaro iyo midna waxba la barin waa waajib ay dayaceen waalidiinta oo saaran oo lagula xisaabtamaya ilmihii hadhow hadduu xumaadana sabab bay iyaga u u noqday in badan oo ka mid a takliif inay ilmaha waxaa la barayaa markay qaa- calaamadaha qaangaarka arkaan inay qaangaareen oo mukalafiin noqdeen oo wixii ay ku hadlaan loo qorayo waxay khayr sameeyaan loo qorayo waxay xumaan sameeyaan loo qorayo dad lama shaqeeya markaa noqonayaan salaad laga rabo soon laga rabo xaj laga rabo wa yucarifuhum wuxuu kaloo barayaa fi sabiy waa masaa'il shiibaa weli la socota ubadkii sidii loo nadaamin lahaa wa yucarifu keliya hadduu qoray iyo wa yucarifuhum wuxuu barayaa hum owlaaddii wiilal iyo gabdhaba weliyul amrigu wuxuu barayaa calaamata albuluuqi qaangaarka calaamadiisa dadka waxaa la barayaa owlaadda ah waxyaalaha lagu qaangaaro calaamadda lagu qaangaaro wa annahaa inay tahay baa la barayaa khamsa casharata sanatan toban iyo shan sano loogama harin meeshe waxaa la leeyahay waxyaale lagu qaangaaraa jira qofkii isku arka waa qaangaare waxaana weeyaan waa shan iyo toban sano qofku markuu gaaro oo amase bil ixtilaami ixtilaam iyo meni hadday ka timaado dhadhabka isku arko iyo wa bil xaydi xayd oo fil mar'ati haweeneyda ahaaday dhiigga caadada ah waxaa saloo suurtagala baa layidhi an tucarifal ummu ibnataa hooyadu inay gabadheeda iyadu badho arrimahaas waaye waxaa la barayaa calaamadaha lagu qaangaarayo shan iyo toban sano oo waxa weeyaan midda qamariga ah middan kale maaha midda innaga ayna xisaabsano cibaadadeenu la xidhiidho waa middan dayaxa biluhu waa kala badbadan yihiin kuwan miilaadiga iyo kuwan qamariga ah midda dayaxa baa qofka waagu dhashay loo tirinayaa shan iyo toban go-an markuu gaaro wiil iyo gabar kuu doono ha noqdo shan iyo tobankana waxaa laga tirinaya markii ilmuhu la dhalo dibadda uu wada yimaado daqiiqadda uu dibadda wada yimaado baa laga bilaabaya maalintaa fulan buu dhashay maaha iyo saacad fulan saacad waa lixdan daqiiqo oo wax badan daqiiqadda uu ilmuhu soo wada socmay baa laga qoraya laga tirinaya in la yihahdo guugaasoo dhasho guugaana u ah oo guuga hadda ma bilowgiisa oo dhashay mise dhexdiisa mise aakhirkiisa bisha ma bilowgeedi mise dhexdeedi mise aakhirkeedi haye maalinta ma gelinka hore mise gelinkii dambe gelina waxbaa ku waajibi karo qaangaar buu noqon karaa gelina weli waa ilmo yar waa in waxa loo yaqaano wey waalidkay saaranta ixtilaam waa dhadhabidda wiil iyo gabar ku doono ha noqda sagaal sano oo dayaxa hadday u buuxsanto waliba taqriibi weeye middan tii hore waa taxdiidi shan iyo tobanka sano waa inay buuxsamaan laakiin ixtilaamka haddii sagaal sano ay gaaro qofku laakiin maalmo yar ka dhiman yihiin dhib ma leh xaydkuna waa sidoo kale sagaal sano oo iyana hadday wax yar ka dhiman yihiin dhib male shan iyo toban maalmood iyo wax la mid hadday ka dhiman yihiin ya wax dhiba male lix iyo toban maalmood wixii ka yar hadday ka dhiman yihiin waa buxsanta wayajibu waxaa kaloo waajiba calayhim dushooda waa kuwee hadde ey ayil aabaa'i aabbayaasha iyo walweliyi weliga iyo wakayrihim kayrkood dadkaas mas-uuliyiinta ah aabbayaal weli kayr waxaa ku waajiba ujratu man qof ujradiisa iyo kharashkiisa inay dhiibaan yucallimuhum baraya awlaadda haadaa axkaamtaas yucallimuhum awlaadda baraya haadaa masaa-ishaas qofka baraya ujradiisa inay bixiyaan min maalihina ilmaha min maalihi damiirka ilmaha celi min maalihi waladka xoolihiisaa laga bixinaya waxaa jira ilmo xoola leh isagoo urka ku jira xoola la siin karaa markau dhashaa la siin karaa markau dhashayba hadduu doon aabihii ka dhaxla uu dhaxalba u helay si doona waa lagu siin karaa isagoo aan aabihii dhiman buu yeelan karaa waxa weeyaan yajibu calayhim ay calal aabaa'i walweliyi iyo wakayrihimam yo idin qor labadaa keyrkood ujratu man qof kharajkii yucallimuhum awlaadda baraya min maalihi isaga maalkiis inay ka bixiyaan iyagaa la mas-uuliyiintii ilmihiis ilmaha wixii la baraya isaga xoolihiisa laga bixinay ama ujratu man yucallimuhum haadaa hadduu idin qoray kaas cilmigaas masaaishan hadda lasoo sheegay qofka ilmaha baraya min maalih ilmaha maalkiis ayaa laga bixinaya hadduu waalidku isagu bari karana de isagoo aan shilino ka bixin buuba barayaaba markaa ujro laguma leh fain lam yakun hadduusan u ahan lahu ilmaha maalun xoolo xoolo ma leh xoolo ma leh facalaa man qof dushiibaa bixina bay ahaatay ujradu tajibu calayhi ay ku waajibtay nafaqatu nafaqadiisu qofka biilku hadduusan ilma lahayn qofka ilmahan inuu biilo lagu leeyahay baa bixinaya kharashka wax lagu barayo qofkaasi waajib ku ta hadduusan bixin waajib buu ka tegi ilmaha cid waxbadha hadduusan u geyn isaguna ama barin ama u geynin waajibaadkaasu ka tegi balu fiirso wiilka yar maalkiisa ama gabadha yar baa marka hore laga bixin fain lam yakun lahu maalun hadduusan maal u ahaan facalaa man tajibu calayhi nafaqatu qofkii nafaqadiisu dushiisa ku waajibtay oo waa kuwe aabbayaashii weeyaan aabbayaashaa bixinaya aabbayaasha haddaysan xool ahayn ka war ama aabbaba maba joogo ma jiro fa fii maali ummahaatim hooyooyinkood xoolahoodaa laga bixinaya hooyada ilmaheeda ha u geyso qof waxbara oo masaa-ishan waajibaadka baraha kharashka ay haysatana ha ka bixiso haddaysan waxba hayn ama hooyaba joogin fa fii beyt ilmaal bangiga muslimkaa laga bixinaya mas-uuliyiinta meesha ka taliya waxaa waajib ku ah inay ilmahan tarbiyadiisa la hagaajiyo loo geeyo dad waxbara qarashkan laga bixiyo fain lam yakun haddaan taa la helin ka war facalaa akhniyaai lmuslimiin dadka muslimiinta kuwooda hantida leh baa la rabaa inay ka bixiyaan masaa-isha ilmahan hala baro anaa bixinaya kharashkooda qof ha loo qabto macalin waxbara sheikh waxbara hala baro cilmiga axkaamta hala baro bahaarada hala baro calaamaat lbuluq hala baro waka sidaas baa lagu maamulaya darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab